garaad food waxaan rabnaa inaan wax kaa weydiino maanta in jaaliyadda s s c ee boston ay isugu timid shir aan caadi ahayn runaantiin aan la yaabay dadka badan ee meesha isugu yimid marka muxuu ku saabsanaa shirku maxaase kalifay in jaaliyadda maanta ay isugu timaado bismillahi raxmaan iraxiim xuseen wartu marka hore waad mahadsan tahay marka labaad sida aad sheegtayba shir baa maanta jaaliyadda s s c ee boston ku nool ay isugu timid shirkaana waxaa kaliifay howlaha ka jira dhulkii macnaha iyo dadaalka maanta s s c ka jira kaliifay in halkan aanu isugu nimaadno shirkuna waxa weeye waa dadka dee macaha qurbajoogta dhulbaantay meel kastoo ay joogaan way isugu yimaadeen annaguna waxa weeye waxaanu ahayn maanta nasiibku noo saamaxay inaanu isugu nimaadno waxyaalaha lagaga wada hadlayna waxa weeye sidii looga qayb qaadan lahaa barnaamijyada iyo macnaha dadaalka dhulkeeni ka jira hadday dhaqaalo noqoto iyo hadday tala noqoto iyo hadday wacyigelin noqoto intaba alxamdulilahi rabbilcaalamiin shirkaasuma shir aad iyo aada u qurux badan buu ahaa shir si guula oo wanaagsan ku dhammaaday buu ahaa shir dadka reer boston macnaha ay ka soo wada qayb galeen buu ahaa dadka reer boston oo ah dad had iyo goor macnaha lagu hanto inay yihiin dad isku duuban oo meel uga soo wada jeeda wax allaale wixii dantooda ah maantana way sii caddaasado sidii awalba lagu xaban jiray bay isugu duubnaayeen oo shir aad iyo aada u qurux badan oo abaabul fiican laga soo shaqeeyay oo calaamadihii s s c iyo kuwii soomaaliya labaduba ay ku sharaxan yihiin hoolka lagu shirayey buu ahaa si wanaagsanna wuu ku dhammaaday waxaanaanu islaaf garanay inaanu ka qayb qaadanno oo si buuxda oo weliba aan been ahayn aanu uga qayb qaadanno dadaalada iyo howlaha iyo abaabulka ka jira dhulkeennii ka jira inaanu si buuxdo oo macnaha hagar la-aana aanu uga qayb qaadanno baanu isku afgarannay marka shirkaasuna shir si fiican ku dhammaaday oo guula buu ahaa shirarkuna kaasoo keliya noqon maayaan hadda wixii ka dambeeya joogtay noo noqonayaano shirar badan oo istaba jooga baanu samayn doonaa iyo guddiyaal kala nooca oo la howlgala waxyaalaha ka socda dhulkii iyo kuwa qurbajoogta ee dhulbaantay meel kastoo ay joogaan guddida aanu samaysanay baa nooga howlgelaysa haddii lahaydmo alxamdulilahi rabbilcaalamiin shirkaasuna guul buu ku dhammaaday waana shirkii aanu in badan sugaynay aanu ka soo shaqaynaynay sidii macnaha rajadii aan ka qabnay baanaanu ka helnay oo dhaqaale iyo talo wanaagsan oo midaysan baanu isla meel dhignay waaya kaasi waxa uu ahaa food garaad food waa garaadka localka ah ee magaalada boston shirka hortiis aanu ku waraysan